فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo talaada ahna waxaad ku dhegaysan doontaan dagaal lagu dilay in ka badan labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka oo maanta ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud faahfaahinta dagaalkaasi ayaad dhegaysan doontaan kulan ka dhacay duleedka degmada luuq ee gobolka gado oo looga hadlay dagaal beeleedyo ka dhacay gudaha degmada luuq waaliga gado iyo odayaal dhaqan oo kulankaasi ka hadlay ayaan codadkooda idiin soo gudbin doonaa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka oo sheegay in ammaanka muqdisho uu faraha ka sii baxayo isagoo ka hadlay muhiimadda ay leedahay halka ay ka dhacday camaliyadda nafuurnimo ee magaalada muqdisho websaytka faalooda arrimaha bariga afrika oo daabacay warbixin lagu sheegay dowladda federaalka inaysan ka maarmin ciidamada shisheeye waxaan meesha ka marnayn akhrinta dhiganayaasha iyo kitaab muhiim ah xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa barnaamijka igala qaybgelaya qaar ka tirsan wariyaasha warbaahinta alfurqaan waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa tobanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah aan ku bilowno barnaamijka dagaal lagu dilay in ka badan labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeya dagaalka iyo xogaha ku soo dhacay warbaahinta alfurqaan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi waa mahadsantahay maxamed daahir cali sow waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaal xooggan oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud dagaalka oo maanta ka dhacay deegaanka waniille ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka dagaalka ayaa markii hore waxaa qaaday ciidamada mujaahidiinta kuwaasi oo weerar ku kadiyey askarta dowladda federaalka iyo sidoo kale maleeshiyaad ka tirsan macwiisleeda kuwaasi oo la socday saacadihii hore ee dagaalka waxaa lasoo sheegay inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidanka dowladda federaalka walow aan tiro rasmi ah la helin balse waqti yar ka hor ayaa waxaa soo dhacday tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan dagaalkii xooganaa ee maanta ka dhacay deegaanka waniile ee wilaayadii islaamiga ah galgaduud waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraan toddoba iyo labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay dagaalkii maanta halkaas ka dhacay halka soddon iyo sideed kalena lagu dhaawacay meydadka ciidanka dowladda federaalka ayaa ilaa iyo hadda daadsan goobihii lagu dagaalamay sida ilo xog ogaal ah aynoo xaqiijiyeen deegaanka waniile wuxuu u dhow yahay magaalada ceeldheer halkaasi oo toddobaadyo ka hor uu ka dhacay weerarkii aadka u xooganaa ee ciidanka dowladda federaalka tiro aad u badan looga dilay gawaarina looga qabsaday kadib markii ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay cagta mariyeen ciidankii dowladda federaalka ee ku sugnaa magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markaana waa cabdiraxmaan beder iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir waxaa faahfaaino dheeriyaa laga helayaa khasaare ka dhashay weerar nafurnimo ah oo habeenkii xalay ka dhacay goobaad loo ilaaliyo kaabiga ku haysa madaxtooyada villa soomaaliya ugu yaraan sagaal iyo toban ruux oo ahaa xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen camaliyadda kuwaasoo ka shaqaynaya wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalka goobtuu weerarka nafurnimada ka dhacay ayaa ahayd goob u xiran shaqaalaha dowladda federaalka ee kala duwan waxaana marka laga yimaado khasaaraha dhimasho ay sidoo kale camaliyadda sababtay burbur baaxad leh farxaan xirsi nuur iyo cali nuur ibraahim waa laba sargaal oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxayna ku dhinteen camaliyadii xalay ka dhacday magaalada muqdisho xildhibaano codsaday in loo yeedha wasiirka maaliyadda iyo ganacsiga eedeemo kulana u diray xukuumadda xamse cabdi barre kala fadhiga koo iyo tobanaad ee baarlamanka dowladda federaalk oo maanta furmay ayaa si kula loogu weeraray xukuumadda uu madaxa ka yahay xamse cabdi barre xildhibaanadii hadalka ka jeediyey kulankii maanta ayaa dhaliilay go-aankii dhowaan ka soo baxay dowladda federaalka kaasi oo sheegaya in lacaga canshuur adag la dul saari doono shirkadaha ganacsiga waaweyn sida kuwa isgaarsiinta waxay sheegeen in dhaqaalo xumada ka jirta dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ay sabab u tahay siyaasad xumada xukuumadda xamse cabdi barre tallaabada ah in villa soomaaliya ay lacaga canshuur ah dul saarto lacagaha danabeysanee dadweynaha sida aadka u isticmaalaan ayaa la sheegaya inay dhalin karto kacdoon bulsho aan ka duwaneyn midkii ka dhacay kenya wasiirka inta uu seexda ayuu sharciis ka soo saaraya yaa xaq u siiyey wasiirka maaliyadda inuu shacabkan masaakiinta dhunta qabto oo uu dhaho efc balaska ayaan ku canshuurayaa dadka inay macluul u dhintaan miyaa la rabaa dadka soomaaliyeed kuwa kenya kama caqli yara ayay tidhi xildhibaan faa'iza maxamed jiiti oo ka hadashay kulanka falanqeeyayaasha dhaqaalaha ayaa aaminsan in go-aanada qaraska xornimada ah ay gaadhayso dowladda federaalka ay sabab u yihiin ururada maaliyadda shisheeyaha kuwaasoo dowladda federaalka ay xubin ka tahay waxaana ururadaasi ka mid ah i m f iyo e a c taliyaha booliiska kenya oo shaaciyey sababta uu isku casilay kadib mudaaharaadyo rabshado wato ay ku dhinteen ilaa iyo afartan ruux waxaa iscasilay taliyihii booliiska ee dalka kenya kaasi oo ku eedeysan tacadiyo bani aadamnimo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa booliiska waddanka ku eedeeyey inay si ulakac ah dadka u raasaaseeyeen iscasilaadan ayaa timid maalmo un kadib markii madaxweynaha kenya william ruuto uu kala diray inta badan golihii wasiirada laba isbuuc ka hor mudaaharaadyaal gadoodsan ayaa gudaha u galay xarunta baarlamanka waddanka kenya arrintaas oo fure u noqotay fataqalado dhiig badan ku daatay iyadoo dad carisan ay boobeen xarumaha ganacsi dadweynaha isku soo baxay waxay dalbadeen ruutu inuu gebi ahaan banneeyo hogaaminta dalka kenya si kastaba ahaatee iscasilaada sargaalka koome waxaa aada u soo dhoweeyey banaanbaxayaasha sida laga soo xigtay guddiga shacabka kacdoonka wadaa xasuuqyo hor leh oo ka dhacay marinka khaza iyo shuhaado tiro badan oo ka dhashay war cusub oo ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan saddex dhacdo xasuuq wuxuushlimo ah waxaana ku sheeday xasuuqyadaasi dadgaaraya siddeetan ruux halka ay ku dhaawacmeen laba boqol toban iyo lix ruux oo kale waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada iyo magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo siddeed kun lix boqol lixdan iyo afar ruux halka ay dhaawcaduna marayaan ku dhowaa siddeetan iyo sagaal kun iyo sagaashan iyo laba ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiya dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada sahaynada yuhuuddana si arxandarra u duqeynayaan dadka barakacyaasha ah duqeyn xoogan ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada deliilbalaax ee bartamaha jida khaza gaar ahaan wadada salaam ee magaalada marta waxaana ku shahiiday duqeyntaasi saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kalwaadu fara badan iyagoo ay madaafiicda goobta ku garaaceen taangiyada yuhuudda xerada nusiraad ee marinka khaza khasaare kala duwan ayaana duqeyntaasi madaafiicda loo adeegsaday ka dhashay waxay sidoo kale ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay duqeyn xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen xaafadda shajaaciya ee bariga magaalada khaza dhacda waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan sida ay sheegayaan warbaynada kasoo waramaya marinka khaza markab ay leedahay dowladda britain oo lagu weeraray badda cas hay-adda ganacsiga badda ee britain ayaa maanta oo isniinna shaacisay inay heshay warbixin ku saabsan in markaab ganacsi lagu weeraray saddex doomood oo yaryar meel toddobaatan meelis dhanka badda kaga beegan koonfur galbeed dalka yemen waxayna intaa ku dartay hay-adda in duumanka weeraray markabka ay rasaas ku fureen iyadoo intaasi raacisayna haatan ay badqabaan shaqaalihii markabka saarnaa ayna kusii jeedaan dekada ku xigta kadib markay qaadeen tallaabooyin isdifaacid ah taliska dhexe ee maraykanka santicom ayaa ku dhawaaqay in la burburiyey saddex diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn iyo doon yar oo maraysay dhanka gobolka badda cas santicom ayaa ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay barta akis afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ciidamada dhexe ee maraykanka waxay ku guulaysteen inay burburiyaan laba diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn iyo doon ay leeyihiin xuutiyiinta iiraan taageerto ee ku sugan gobolka badda cas intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad uga bogateen qodobo kala duwan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaagka waxaa nagu soo maqan kulan ka dhacay duleedka degmada luuq oo looga hadlay dagaal beeleedyo ka dhacay gudaha degmadaasi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo sheegay in ammaanka muqdisho uu faraha ka sii baxayo websaytka faalooda arrimaha bariga afrika oo daabacay warbixin lagu sheegay dowladda federaalka inaysan ka maarmin ciidamada shisheeye balse qodobadaasi oo idil waxaan ka horumarinayaa xubinta caafimaadka oo alaaba aad ku dhegaysataan barnaamijkeena waxaa inoo soo jeedinaya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا asalaamu calaykum digtore caawa waxaad dhegaystayaasha u sharaxdaa xanuun la arko xilliyada safarka ee ay dadweynuhu gaadiidka saaran yihiin waa lalabo iyo matag maxaa u sabab ah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم، motion sickness ama traveler sickness waa sida muuqata motion waa dhaqaaq sicknessna waa xanuun marka wax is a condition in which a disagreement exists between visually perceived movement and vestibular systems sense of movement macnada waxa waaye waxaa iskhilaafsan qofka markuu cudurkan leeyahay ama waa xaalad qofka ku dhalato markuu safar galo diyaaradda ee, maraakiibta doomaha gaariyaasha qofkana waxaa qalad ka dhacayso ee, vestibular systemka ku yaala dhegta agteeda oo qaabilsan movementiga iyo aragtida oo gudbinayso waxa socda iyo aan isku aadanayn sidaas la-aligeeda jirka wuxuu dareemayaa markii uu dareemo inay labadan system aysan sinayn toxicity uu dareema toxicity markay dhacdo ama sumo sumo uu jirka dareemo jirka chemotrima zone oo maskaxda ku taala qaybtaas yaa jirka waxay soo dareysaa kadib dhacaan inuu qofka la matajiyo maadaama jirkii uu soo galay sumo ahaan u fahmay marka xaalad noocaas waa xaaladda noocaas marka waxaa loo qaybshaa marka hore haddaan fiirno dadka populationka adduunka jooga saddex marka loo qaybsho hal meelaha qaba cala- xaaladan xilliga safarka ah marka waxaa loo qaybshaa qofka oo safar galayo oo systemkiisa uu dareemaya inuu safar ku jiro laakiin ma arkaayo way keentaa labadan marna waxaa dhacdo inuu arkayo inuu safar uu shayga dhaqaaqayo laakiin qaybta maskaxda ma dareemayso inuu socod ku jiro marna qofka wuu dareemaya inuu soconayo dhaqdhaqaaqana wuu dareema wuuna matagaa waxyaalaha sabab waxaa ka mid ah in gaari lagu sarfsan hore u sheegay diyaaradaha mm, maraakiibta doomiyaasha iyo dhaqaaqa zaa'idka ah marka calaamadiisa ugu horeysa waxaa ka mid ah qofka inuu wareero qofka dhulka inuu la wareego inuu dawaqmo inuu matago dadka marka u musha- musharaxiinta u ah oo cudurkan badanaa lagu arko ama gaariyaasha ku matago oo darawaliinta dhib badan ay ku qabaan waxaa ka mid ah dumarka cudurkan marka een, daaweyntiisa iyo ka hortegiisa labadaba waa la hayaa isbitaalkan way yaalaan wax laga faa'iidaysto waxaan loo yaqaanaa motion sickness marka dad waxaan arkaya ii sheegayay gaariyaashii baan ka caagnay soddon kilomitr lugaan ku aadaa uu dhahay sababtoy tahay xanuun waxaan ka qaadaa uu dhahay aad u daran oo anigoo fuuq baxay saa uma tegayaan tegaa uu dhahay marka taasi waa dhibaato calaamadana wax- eh, xiriirkan dhibkan wuxuu ka jiraa waa sistemka indhaha iyo sistemka dhagaha ku hoosiyaa labadaasaa iskhilaafsan markii gaariga safarka u galo marka labadaasa daawadana ay saxaysaa aad iyo aad aa umahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waxaa isa soo taraya dadka ka hadlaya camaliyadii nafurnimo ee habeenkii xalay ka dhacday magaalada caasimadda ah ee muqdisho xildhibaan ciid oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa tilmaamay in halka la weeraray ay ahayd goob muhiim ah oo u dhow madaxtooyada iyo xarunta hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka runtii waa arrin xun arrin fool xun arrin laga argagaxo waaye in magaaladii santarkeedii weliba xaruntii nabad sugidda qaranka iyo meelaan ka fogeyn madaxtooyadii dalka in dadka intaas la-eg lagu gumaado dowladdana aysan ka warqabin runtii amniga dalka soomaaliya iyo caasimadda muqdisho waxaad moodaa inuu maalmahan dambe ka soo darayo walow uu fiicnaa afartii shantii bilowda lasoo dhaaf hadda aaduu faraha uga sii baxaya هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag website caan ah oo ka faaluuda arrimaha bariga afrika ayaa sheegay dowladda federaalka inaysan ka maarmin ciidamada shisheeye oo lagu wado inay sanadkan isaga baxaan soomaaliya warbixinta websitekaasi waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali warbixin lagu daabacay website lagu magacaabo the african east ee ka faallooda arrimaha bariga afrika ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud aanay marnaba ka maarmin ciidamo shisheeye haddii ay dalka ka baxaan kuwa iminka jooga ee ku howlgala magaca atmis warbixinta ayaa tilmaamaysa in marnaba aanay awoodin dowladda federaalka inay hanato amnigeeda oo ay iska caabiso weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaaladda amnina ay faraha ka sii baxaysa marka ay soomaaliya isaga huleelaan dhammaan ciidamada shisheeyaha ku dhowaad saddex sano ka hor ayaa waxaa loogu yeero golaha ammaanka wuxuu ciidamada afrikaanka ee jooga soomaaliya ku wargeliyey in mas-uuliyadda amni ee dalka ay ku wareejiyaan ciidamada dowladda federaalka taasoo horudhac u ah in dalka ay isaga baxaan ciidamada shisheeyaha maadaama ay reer galbeedku intaan ka badan aanay sii wadi karin maalgelinta duulaanka soomaaliya laakiin afar iyo labaatankii bishii juun ee sanadkan madaxa howlgalka atmis ee soomaaliya maxamed al amiin suweyf ayaa kelimad uu ka jeediyey waxa loogu yeero golaha ammaanka waxa uu ku sheegay in inkastoo si dardarle ay ku socoto hawsha xilwareejinta amni haddana xarakada mujaahidiinta al-shabaabta ay awood weli cududeeda leh oo u babacdhigaysa duulaanada ka dhanka ah waxa uu tusaale u soo qaatay suweef xilliga uu hadlayey weerar culus oo ay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee ceeldheer gobolka galgaduud iyo weerar kale oo ay ciidamada al-shabaab ku beegsadeen saldhigga ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay khubarada amni ee ka faallooda arrimaha soomaaliya warbixinta websayteka ka hadla arrimaha bariga afrikana soo xiganaya ayaa sheegaya in rajada ay ka qabaan dhinacyada ku lugta leh arrimaha soomaaliya iyo xaqiiqooyinka yaalla fagaaraha aanay isku dhoweyn cumar maxamuud oo ah baare ka tirsan kooxda i c j kana faallooda arrimaha bariga afrika ayaa ka mid ah dadka aaminsan inay jiraan caqabado waaweyn oo ku horgudban rajada dowladda federaalka iyo dowladaha shisheeye ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya hamiga siyaasadeed ee laga qabo hawsha kala guurka lama jaan qaadayo waaqica saxda ah ee ka jira fagaaraha ayuu yidhi cumar maxamed oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee i c j warbixintuna soo xiganayso cumar maxamuud ayaa aaminsan in inkastoo ciidamada dowladda federaalka ay la wareegeen saldhigyo ay banneeyeen ciidamada shisheeyaha dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ka qaybgelayaan haddana in si buuxda ay ula wareegaan amniga dalka ay qaadanayso muddo dheer loona baahan yahay wakhti si ciidamada dowladda federaalka ay u noqdaan kuwo cagahooda ku taagan waxay u muuqataa in dowladda federaalka ay ugu yaraan u baahan tahay laba sano oo soo socota taageerada ciidamada shisheeye si looga fogaado inay timaado xaalad amni oo halis ah ayuu leeyahay cumar maxamuud oo ka tirsan hay-adda i c j ruuth namatof oo ah haweenay ka faalloota arrimaha bariga afrika iyo nabadgelyada warbixinta uu daabacay websayteka the african istina soo xiganayso ayaa xaaladda walwal ee ka taagan amniga soomaaliya haddii ay shisheeyuhu baxaan u sababaynayso iyadoo qorshaha la xidhiira xaaladda kala guurka ah aanu dejin midowda afrika balse ay dhinacyo kale u keeneen laguna amray in sidaasi ay fuliyaan ma jiro qorshocad dadka danaha kala duwan leh ayaana wata ajendayaal kala gedisan ayay leedahay haweenaydan oo bare ka ah maxad ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda ee qaaradda afrika islamarkaana hoostaga jaamacadda northern illinios university ee ku taalla maraykanka iyadoo tusaale ahaan u soo qaadanaysa duulaanada ay reer galbeedku ku qaadeen wadamada ciraaq afghanistaan iyo dalal kale waxa ay ruuth namatofu tilmaamaysaa in inta badan duulaanadaasi ay ku soo dhammaadeen xaalad fashil ah sababna u noqdaan inay sii qarxaan dagaallo hor leh dowladda federaalka waxay isku dayeysaa in xaaladdeeda aanay la mid noqon wixii ka dhacay dalalkaas aan soo sheegnay marka ay ciidamada atmis ka baxaan soomaaliya xarakada al-shabaab ayaana dhankeeda sii xoogaysatay tirada ciidamadeeduna sii kordheen ayay leedahay haweenaydan ka faalloota arrimaha afrika kana tirsan macahad fadhigiisu yahay dalka maraykanka inkastoo tan iyo juun sanadkii labakunsaddexiyolabaatanka ay ciidamada dowladda federaalka kala wareegeen ciidamada shisheeye ee atmis ugu yaraan laba iyo labaatan saldhig oo ciidan haddana warbixintu waxa ay hoosta ka xariiqaysaa in weli ciidamada soomaalida aanay u babacdhigi karin xarakada al-shabaab si buuxdana ula wareegi karin amniga dalka dowladda federaalka oo horey u diidaneed walaaca ay muujinayaan qolyaha amniga ka faallooda ee afrika iyo reer galbeedka ayaa bishii lasoo dhaafay codsatay in si tartiib tartiib ah loo saara ciidamada atmis qorshaha afarta kun ee bixi lahaa tan iyo sebteembarna laga reeba laba kun oo askari laakiin waxa loogu yeero golaha ammaanka ayaa codsiga dowladda federaalka isagoo ka jawaabaya siddeed iyo labaatankii juun waxa uu sheegay in afarta kun ee ciidamada atmis bixitaankooda oo dhammaystiran la dibdhigayo ilaa laba iyo tobanka agosto ee sanadkan dhammaadka sanadkan laba kun afar iyo labaatanka ayuu qorshuhu yahay in ciidamada shisheeye ee atmis ay soo afjaraan duulaankooda soomaaliya sidaba ay ku amreen dowladaha reer galbeedka ee maalgelinaya duulaanka ugu wakhtiga dheer ee ay ciidamo afrikaan ah ku tagaan dal muslim ah maadaama ay muuqatay in dowladda federaalka aanay cagaheeda isku taagi karin ayay codsatay in ciidamo kale oo shisheeye oo magac cusub ku howlgalaya la keeno soomaaliya kuwaasoo shaqadoodu tahay ilaalinta amniga magaalooyinka waaweyn ee ay ku howlgalayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ilaa iyo hadda ma cadda sida uu noqonayo qorshahan caqabadaha ugu waaweyn ee wajahayana waa iyadoo aan lahayn cid diyaar u ah maalgelinta howlgalka maadaama reer galbeedka dhaqaalahooda ku dhisan ribada uu dumay tabar dambena aanay u haynin maalgelinta howlgal aan dhammaadkiisa la ogeyn هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa tahay markaana gobolka gado kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee gado iyo beelaha kale ah beesha macali weyne beesha reer gabab weyne iyo beesha reer xasan ayaa looga hadlay dagaalada ay horinayaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban kaas oo isku bedelay aana qabiil kulanka ayaa waxaa kalimaad ka jeediyey odayaal dhaqan iyo mas-uulka ugu sarreeya gobolka gado ugu horreyn waxaan idiin soo gudbinayaa kelimad uu kulanka ka jeediyey guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada gado naqiib ibraahim maxmed cigaal بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترى قولا وفعلا الله سبحانه وتعالى ومهد اسكاله naga dhigay dad muslimiina meeshaan isugu kaana keenay annagoo masaalixdiisa iyo khayrkiisa ka shaqaynayno allah subxaana watacaala ayaan mahad u celinaynaa meeshaan maanta aan joogno waa walaayada luuq gaar ahaan magaalada korkeeda magaalada meel shan iyo toban kilomitir u jirto waan joognaa waxaan u nimid beelo soomaaliyeed oo muslimiin ah oo walaalahoo meesha wada degan shiqaaqa yar oo soo dhex gasho oo madmadow ah yaan insha allahu raxmaan inaan nabadayno oon heshiisiinno oo shayaadiinta iyo khilaaf ku dhex jira aan ka saarnaan meesha u nimid waxaan rabnaa saddex qodob baan uga digaynaa dadkan muslimiinta ah oo meesha isugu yimid qodobka koowaad waxaa weeye meeshan waxa ku dirilay waa gaalo gaalka itoobiyaanka oo dhufayskaas ku jiro haddii hadda la qabto tawxiidka waa loo bandhigahayaa laakiin midkan soomaaliyeed oo annaga nala dhashay oo diintiisii ka tegay waa la dili nabiga calayi salatu wasalaam baa yidhi man badala diinuhu faqtuluuhu ninkii diintiisa ka bedel qaato ka guuro ha la diluu yidhi amarka allaan qaadanaynaa amarkii rasuulkaan qaadanaynaa allah subxana watacaala uu noo soo diray waxaa weeye markale nimankaas meesha ku jiro godka ku jiro hadday itoobiyaan yihiin iyo hadday soomaali yihiinba waa isku xugun gaalka itoobiyaanka itoobiyan inaan u naqaano midka soomaaliyeedoo nafta iyo maalka iyo maartay rasaasta iyo shidaalka iyo jeenanka la qaybsadayna nimankaas waa isku mid waaye gaalada itoobiyaanka iyo kuwa soomaaliyeed oo raacay waa isku mid waxaa la mid ah ninkii nimankaas wala siiyo xiriiriyo wax u fududeeyo ayagoo dagaal ku jira garab istaago biyo u geeyo baad u geeyo sirta u fidiyo u bixiyo yidhahda meeshaana cadow kaaga soo dhowiye meeshaana saana dagaalka meeshaan ka gal hoo raashinkaan hoo sahaydan waa qofka yidhahda baa la xugu noqonaya allah subxaana watacaala aan uga baqna gaaladaas aakhiradannada aan ilaashanno haddii qof muslima qof muslim oo xaquuq ku tirsanaya oo walaalkii oo xaquuq uu ka qabo leeyahay waxba uu ii dhimay shareecada islaamka u soo xugunta waa helaya xoolihiisa iyo xaqiisa waa helaya kitaabka alle iyo raayada tawxiidka ha hoos imaado insha allahu raxmaan waxaa la rabaa nabad muuqato oo walaalnimo ah oo muslimnimo ah inaad soo celisaan oo midigta ku qabataan ma ballan qaadeen allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allahu raxmaan nabar waata iyo raaya tawxiid baa idiin rajaynaynaa ma naga ballan qaadaysaan qows walba oo gurigiisa inaad ku soo celisaan cadowgaas amaama laahi amaama naas baad maanta hortooda joogtaana ma ka ballan qaadaysaan wax saaxiibtinimoa iyo wax walaa'a iyo wax qaraabanimo cadowgaas hirdadoo gaaloo dagaal inaan siina ma naga ballan qaadaysaan jazaakum allahu khayr wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaana waa kelimad uu kulanka ka soo jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka gado sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أغورين إلهي بأن مهد علينا جل جلاله عليه نسور قليي نعم كان هيسنه وين تهي نمعة الإسلام والإيمان إلهي بأن مهد علينا سبحانه وتعالى ونمعة غالية مرلباتك وحن مهد علينا بيلها كلدوان سوء jiibay baaqa walaayadu ayagoo laga dareemayo xoogaa xaalada ah laguna tuhmayo dad khayr badan inay yihiin waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran dadkan waa dad muslimiin ah wada dhashay deegaan ah waxa ka dhexeeya maanta aan liisu sharxaynin laakiin waxa isweydiin leh annaga waxaana la yidhahdaa muslimiin gaalana waxaa la yidhahdaa gaalo horta aan isweydiinay maxaa ka dhexeeyo gaal iyo muslim horta maxaa ka dhexeeyo haddaanu afkeenna ku qorayno gaal iyo muslim inuu dil ka dhexeeyo annagoo muslimiin ah oo magaceenna hal yahay inay gaalo wax ay soo abaabushay ay caqabad nagu keento ama aan ku celowna maxaa keenay ma isweydiinay haddana cadowga koobaad ee soo jireenka ah ee awowyaalkeen laayay qaarna ay u dhaawaca yihiin horta waa axmaaro axmaaradii sidaa ahayd ee acdaadii waxaa weyaan laisloogaya naga dhexaysay waa maanta waxa luuq noo fadhiyo iskuna dayayo inay dadkeena muslimiinta isku laayaan waana qorshe ay soo qaadatay waa qandaraas laga soo minguuriyey madowga afrika laga soo minguuriyey maadaama cadowgii uu jabay dadkii muslimiinta ahaa in badanna ay fahmeen ku dhaqanka shareecada islaamka arrintaas ayada ah ummaddii waxaa weyaan in un wax laga geliyo oo busha ah war ma aqbalayna waan diidnay marka la ogaaday muslimiinta maanta inay tanaafus wadaan kitaabka ilaahay waxaa weeyaan u tartamayaan qabiilqabiil ay diinta ilaahay subxaana wa tacaala maalkooda ugu bixinayaan qabiilqabiil ay dowraadka sharciga u qaadanayaan qabiilqabiil ay raggoodii u bixinayaan markii la ogaaday bay gaalana waxay qaadatay qadaraas ah inay wiilashay murtadiinta ahaa ee ayaga kabaha u dhaqaayay inay waxaa weeyaan anaga qabyaalada ugu soo geliyaan ma aqbalayna waan diidnay haddana waxaan rabnaa annagoo muslimiin ah ilaahay jecel ilaahayna uu jecel yahay ilaahay aan la kulanay subxaana wa tacaala waxaan biri ka nahay ood caddayseen gaaladaas iyo waxa ay wadaan iyo xaabada ay gubayaan inaad beri ka tihiin war ma sheegteen waxaan markhaati ka nahay maanta beesha halkan fadhiso hadday tahay beesha reer mareexaan iyo hadday tahay beesha reer macalloweyne iyo hadday tahay beesha reer gabaanweyn waxay sheegeen anuu markhaatina ka nahay dad ehele walaalaa isdhex degan inay yihiin dawga iyo deegaanka iyo dadnimada inay ka dhexayso war intaa ma caddayseen qowlka alle subxaana wa tacaala u fiirso yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun iska jirhe ee waxa aad qarisa biri ay kugu soo baxaan adigun baa qaabteeda leh waxaanu leenahay waxa aad sheegateen nabadoonayaalow waxgaradow maanta adduunka adinkaa joogo birina taariikhda way qormi waad og tihiin qabyaaladda intay ummad kala gaarsiisay intee maal baaba'ay intee ummad waxaa weeyaan yacni faracooda ku gaabtay laandheer aha soo ma ogidin intee maal ku baaba'ay waad garan karteen soo ma maanta fursaan haysannaa shareecad markeedaan taagannahay ninkii qof muslim wax u geysto kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala wixiis ku helaya soo saas ma kitaabka ilaahay wuxuu ku helow leeyahay warba tahay masmaan maanta inaan marka murtadiin aan jaabo u noqon ay dabka ku shataan qandaraaskii etoobiya ay soo qaadatayna ay nagu fulisaayey dareenka asaga ah ragga odayaasha ka digtoonaadana way jirtaa macnaha waa qandaraas kama jirto luuq keligeed meel kasta degmooyinka ay ka maamulaan bay waxay ku soo qaateen qadaraaska asaga inay qabaa'iladii ay dagaal ku huriyaan si ay u haylaan jaabo fara badan ay dabkooda ku horsadaan war nimiyo arrintaa ayaa dan manuu tahay annaga maslaxaddeenna ma naqaanaa maslaxaddeennu waa inaan danteenna dhaqanno ogaada uquubada hadda maanta na haysata iskamay imaanine annagaa kasbannay ilaahay amarkiisa markaan diidnay oo ilaahay amarna saaray oo ah amarkii waajibkaah jihaadka ah markaan ka leexannay oon qaacidiin noqonnay oon diinta ilaahay dayacnay ay musiibada nugu timid war ma tahay masmaa musiibada markaasay timid maanta bal u fiirso ayadoo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa loo nusraynayo oo laguugu yeerayo inaad ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala dufaacdo baa maanta waxaa laguugu yeerayaa inaad dastuur dufaacdo ayuhumaa xaq warteebaa xaqa ilaahay diintiisa inaad dufaacdo mayaa xaqa mase dastuur inaad dufaacdana xaqa warnimiyow ilaahay subxaana wa tacaala intaan ka baqno maanta waxaa jiro wax la daawo kara maaha arrintaa ayadaa muslimiinta ha ka digtoonaadeen annaga adinkaan idinka midnahay oo muslimiinta ah wixii idin dhibaya na dhibayo wanaaggiinna wanaaganaga ah maslaxaddiinna khayrgaana anfacayso taasaana na kulmisay taasaan waxaan ku nahay walaalo wixii wanaaggan isugu kaalmayno wanaaggaas inaan isugu kaalmayna diyaar mu nahay qodobada ay sheegeen nuqubada oo ah kii gurigiisa ka guuri oo cabsi ugu guurinaya in lagu soo celiyo murtidiintaasna aan jaabo loo noqon inay laga baraa'a qaato arrintaa ayadan balla qaadeen ilaahay markhaati ka waan diidnay gaalada waxay waddo oo maxay tahay muslimiinta in laisku laaya rabtaa waan diidnay siiba muslimiinta baadiyaha ku nool oo waxaa weeyaan danahooda dhaqanayo in la gaalaysiiyo ma aqbalino waxaan rabnaa oon mar labaad dadkii walaalaha muslimiinta wax gaareen aan ugu tacsiyaynayna waxay rido u daysatay waxyaalaha ilaahay addoonka ummadda nooga dhiigoon maanta addoommo u nahay u qasbanaan ummadda horseedka ugu nahay waa maalkooda inay ilaalino weeyaan waan cirdigooda inay ilaalino weeyaan sharafkooda inay ilaalino weeyaan sidaas aawgeed ayaan waxaanu sheegaynaa oo caddaynayna ummadda muslimka inaan ka xunnahay dhibaatada gaalada ay u geysanaysa muslimiinta waxaanu leenahay nin kasta oo muslima oo muslin uu wax gaarsiiyey kitaabkii la noobalana warkaa macaddi ninkii gaal ah oo muslim wax gaarsiine gaalka annaga ma dhaxalno namana dhaxlo dil buu ku xukumaya waa dilina insha allahu tacaala nin kasta oo soo dili kara ha soo dilo waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimka soomaaliyeed inta codkanaga maanta maqlaysay inta maqli doontaba in kuwa jaabada ah aad waxaa weeyaan ugu nusraysaan dabka ay ku socdaan oo ilaahay uu toobo keenaan oo gacmaha soo qabataan oo naarta ay ku hoobanaya aad ka celisaan annaga dilkooda waxaan ka jecelnahay toobo inay toobo keenaan inay dhintaan waxaan ka jecelnahay inay ilaahay u toobo keena subxaana wa tacaala waxaan bulshada inteeda kale dhammaan ugu baaqayaa war aan jihaadna miyo ilaahay baa nagu waajibiyey wuxuu ilaahay ku waajibiyey toddobaatan jirka iyo lixdan jirka iyo soddon jirka iyo labaatan jirka qof kastoo mukallaf oo muslim ah ilaahay baa jihaad ku waajibiyey aan jihaadno jihaadkaa lagu cisoobaa asagaa sharafa asagaa ihaanada waxaa weeyaan loogu tagaa asagay dadka ku cisoobaan asagoo maalka ku barakooba asagoo ilaahay subxaana wa tacaala ummad hartay ummad kale uga sare yeela aan jihaadno jihaadkaa cizi ah naftaada ku bixi maalkaada ku bixi waxaan idinku bishaaraynaynaa muslimiinta ilaahay waa guuliyey subxaana wa tacaala muslimiinta ilaahay wuxuu ku guuleeyey dagaalkii lagu soo qaaday laba sano ka hor maanta wuxuu marayaa fashil meeshii ugu dambaysay alxamdulilah dabaabaad kastoy soo qaadeen iyo duulaan kastoy soo diyaariyeen wixii o dhan waa ku fashilmeen alxamdulilah uma alxamdulilah waxaa waanba baxay wiilal adinka ad dhasheen iyo kuwa awow aad u tihiin iyo kuwa adeer aad u tihiin baa waanba baxay ilaahayna waa u nasriyey subxaana wa tacaala cizigaasaa la marayaa nasrigana waa dhow yahay inteennana dhammaystiran insha allahu tacaala war inaan dhammaystirno diyaar munahay ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala lagaama leh muslim baa tahay waad soontaa waa salaadaa ilaahay diintiisa u nusree subxaana wa tacaala oo maalkaaga uu nusree oo gacantaada ugu nusree oo waxaa weeyaan tillaabo kastoo ilaahay kitaabkiisa aad ugu nusree karta ugu nusree waa cizoobaysahay dulliga iyo ahanadana waa looga baxaya ilaahayna wuu ku saraqaadaya subxaana wa tacaala ummadda muslimiinta waxaanu leenahay guud ahaan maanta meel fiican ay maraysaa waxay maraysaa maanta in la yidhaahdo cadowgii soo duulay ee afrikaanka ee anwaacdiisa kala duwanaa wuu baxayaaya dalka muxuu noqonayaa lisweydiyo dalka adinka laga rabaa inaad nuqtaa askar adinka laga rabaa inaad nuqtaa hogaamiye diineed هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa tahay dhegaystayaal qiimaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan kusii siqeynaa markaana waa akhrinta dhiganayaasha iyo kitaab muhiim ah kitaabkan oo ka hadlaya fiqiga jihaadka waxaa soo koobaya cadnaan cumar مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء وتخلد ظلها في الأرض عمرا يعكس الآثار من أسمى ضياء مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله مهد هلك قدال وحن هل كان وقم مهد علينا يا دمان مرتي شرفتاي نقلس وقيب قشي بندقا وحن سيدو كلميشاني مهدي هكا قادو كلي يهي دمان بهذا جامعة القمة oo ugu horeeyo maamulaha guud ee jaamacadda alqima alustaad abu maxamed ashaami mahadnaq ka gadaal anigoo ah cadnaan cumar cali ahna arday dhigtaa jaamacadda alqima kana dhigtaa kuliyaddeeda shareecada gaar ahaan qismigeeda takhasusiga ee alfiqhu wa usuuluh waxaan doonayaa in halkan kusoo bandhigo bandhiganna kaga qayb qaato soo koobidda iyo kafaala bixinta mowduuc risaalo muhiimaddeeda leh risaalo ka faaloonaysa mowduuc lasdhihi karo waqtigiisa waa la taagan yahay risaaladaas oo ah masaa'il min fiqhi aljihaad oo uu leeyahay abi cabdillaahi almuhaajir risaalada sidaad ka dheehan kartaan magaceeda waa risaalo ku saabsan amaba ka faaloonaysa mowduuca jihaadka la yidhaahdo si gaarana u taabanaysa jihaadkan mucaasirka ah waxayna risaaladu si teelteela u qeexaysaa qeybo badan oo ka mid ah masaa-isha ku xeedhan jihaadka risaalada asalkeeda hore waxaa la yidhahdaa waxay ahayd baabka labaad ee kitaabka la yidhaahdo aljaamic fii fiqhi ljihaad oo ah kitaab aad iyo aad u weyn oo ka sheekeynaya jihaadka baabkaasi labaad waxa uu mualifka uga hadlay axkaamta ku tacalluqda dhiigga iyo wixii la xiriira laakiinse dalabaad fara badan oo mualifka kusoo laalaabtay ayaa waxay ku dhalisay inuu baabkan si infiraadiya ama madax bannaana uga saaro kitaabka uuna ka dhigo risaalo madax bannaan taasoo markii dambe la magax baxday sidaan hore usoo sheegnayba masaa'il min fiqhi ljihaad mualifka risaaladiisa waxa uu ku furfurtay ayado qur'aan ah laga bilaabo aayadda konton iyo koowaad ee suuratu alambiyaa qowluhu subxaanahu watacaala walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qabl wakuna bihi caalimiin ilaa aayadda toddobaatanaad ee isla suuraddaasi aayadahaasoo ilaahay subxaanahu watacaala uu uga waramay qisadii nebi ibraahim iyo halgankii uu galay dacwada taasoo ku tusinaysa fariinta ay risaaladani xambaarsan tahay inay tahay fariin halgamida iyo weliba dadka ay ku socoto uu isla mualifka risaalada ku xusay intaa ka gadaal mualifku waxa uu dhumucda ugu sii daadegayaa gudaha risaaladiisa isagoona soo sardinaya mawaadiicda uu ku lafagurayo gudaha risaalada si guud ahaan tirada masaa'il ee uu mualifka kitaabka uga hadlay waa labaatan mas'alo oo ku saabsan dhiigga iyo wixii la xidhiidha isagoo labaatanka dhexdooda ku cilaajinaya amaba ku daaweynaya dhammaan wixii axkaam ahayd ee ku tacalluqday mas'aladaasi haddaba labaatanka mas'aladood haddaan si ko- kooban usoo qaadano waxay kala yihiin oo aan soo sardino waxyaabo ka mid ah masalada ugu horeyso ee uu mu'alifka risaalada uga hadlay oo ah waxay fuqahada u yaqaanaan daarulxarb masalada labaad oo uu mu'alifka cinwaan uga dhigay laa cusmata ilaa biiimaanin aw amaan masalada saddexaad oo uu mu'alifka uga hadlay axkaam ku salaysan in baaqdiineed loogu yeero gaalada xarbiyiinta ah dagaalka ka hor masalada afaraad ee uu mu'alifka kitaabkiisa uga hadlay waa mas'alada ama mashruuciyada ah in ay bannaan tahay dilka gaalka xarbiga ah si gaadma ah masalada shanaad ee uu mu'alifka kitaabka uga hadlay waa mas'alada la yidhaahdo ee weliba si gaar ahna ca- mucaasar u ah alcamaliyaat alistishhaadiya iyo weliba wuxuu weliba si aad iyo aad u qeexay mashruuciyada ay ku dhex leedahay shareecada masalada lixaad waxa uu uga hadlay cidda aysan banaaneen in la dilo si qasdiya ama si kas ah masalada toddobaad oo uu mu'alifka ku soo qaatay ka hadalka mashruuciyadda ay leedahay in gaalka wax kasta oo karaankaaga ah aad kula dagaalami karto masalada sideedaad waxa uu mu'alifka si xeel dheer uu ugula fogoray mas'alo muhiimadeeda leh oona ah waxay fuqahadu u yaqaanaan mas'alatu tatarus ahna inay bannaan tahay beegsiga gaalada xitaa haddii ay ku dhex dhehmaan qaar ka mid ah muslimiinta wuxuuna ku xiray masaladaas weliba shuruudihii ay lahayd masalada sagaalaad waxa uu sidoo kale mu'alifka uga hadlay burburinta iyo baabi'inta hantida cadowga haddii laga baqayo inay ku intifaacaan amaba ay muslimiinta ku dhibaan masalada tobanaad ee ka mid ah masaa-isha uu mu'alifka ku xusay gudaha risaaladiisa waa mashruuciyadda afduubka gaalada iyo muhiimadda ay u leedahay diinta iyo dadkaba intaa iyo in la eg oo masaa'il ah ayuu mu'alifka gudaha risaaladiisa uga een, hadlay ama uu ku xusay balse wakhtiga la hisiiyo waa aada u yar awgeeda kama wada macnaha ee, warami karo waxaan soo gudbinayaa isdultaag koobanna ku sameynayaa hal iyo laba ka mid ah masaa-isha uu mu'alifka risaaladiisa uga hadlay weliba kuwa la isdhihi karo in badan oo muslimiinta ka mid ah xaqaa'iqdeeda way ka dahsoon tahay masalada koowaad wuxuu mu'alifka uga hadlay kitaabkiisa masale la yidhaahdo daarulxarb waan soo sheegay mu'alifka inta uusan masaladan gudaha u galin waxa uu si kormeera usoo sardinayaa sababta ay ku dhalatay isagoona ku nuxnuxsaday in alla subxaanahu wa tacaala uu soo diray nebigiisa rasuulka moxamed sala allahu calayhi wasalam lana soo diray waajib ah inuu gaarsiiyo dadka dacwada islaamka taasoo keentay marka inay dadka u kala qaybsamaan kuwa rasuulka sala allahu calayhi wasalam rumeeyey iyo kuwa ku kufriyey kadibna ay kuwii ku kufriyey ku xadgudbeen ama ay ku xadgudbaan kuwii iimaanka laga helay taasoo ugu dambeyntiina ku biyashoobatay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muslimiintii ku farad yeelo inay ka agbadashaan maka oo markaa ahayd daarulkufri una agbadashaan madiine oo ahayd dhul ay kelimadda islaamka ku sarayso intaa ka gadaal mu'alifka waxa uu soo sardinayaa adilo fara badan oo tilmaamaysa waajibnimada hijrada iyo muhiimadda ay ku dhex leedahay islaamka waxaana uu ku qeexayaa daarta xarbiga inay tahay midda ay ku fulayso axkaamta gaalada kelimada sareysan ay iyagu leeyihiin halka uu daarta islaamkana uu ku qeexay isla taa cagsigeeda waxaana uu mu'alifka sheegayaa in kala qaybsanaanta daaruhu ay sida u kala qaybsanaadaan ay tahay waxay shareecadu u taqaano almacluum min addiini bidaruura balse mararka qaar aad isdhihi karto in badan oo muslimiinta ka mid a waxay ka yihiin dhowhanayaal masalada labaad ama ka mid ah masaa-isha uu mu'alifka kaga hadlay risaaladiisa waa alcamaliyaat alistishhaadiya waxaan horta shaki lahayn in madmadowgii iyo caadkii ummadda ka saarnaa fahanka mas'aladani ay kol horeeto ka qaadeen culimmadii iyo hogaankii jihaadkan mucaasirka ah kuwa oo la isdhihi karo inay meel dhexa uga soo hareen burburinta shubahaadkii ay ka faafiyeen culamaa usuuga mas'aladan laakiin si waxaan halkan ugu sheegayno ayaa ah in mu'alifka kitaabkiisa markuu mas'aladani kaga hadlayey uu ku soo aruuriye dhammaan wixii xujooyin mas'aladani ay laheyd oo ku kala firdhisanaa afwaahda culimmadii iyo hogaankii ka hadashay isagoona si cad oo waadix ah u taqriiriyey amaba u sugay sharciyadda ay mas'aladani ku dhex leedahay shareecada islaamka iyo weliba nafciga weyn ee ay diinta iyo ummadda ugu fadhiso iyadoo weliba lagu xadidayo shuruudihii ay lahayd marka qofkii raba inuu marka mas'aladan iyo masaa-isha la midka ah uu ka baahi beelo ama uu si wacan uga bogto waxaan kula talin lahaa inuu risaaladan dib ugula laabto isagoona halkaa ka heli doono insha allah baahidiisa ugu dambeyntii waxaan waxun ka tilmaami doonaa mumaysaadka kitaabka ama waxyaabaha uu kaga soocan yahay kutubta mucaasirka la ah ee mowduucan laga alifay kow kitaabku waxa uu cilaajinayaa amaba uu si cad oo qayaxan u tafaftirayaa mas'ale kasta uu soo hadal qaado isagoona kuu caddaynayo adilada ay ku dhex leedahay shareecada aqwaasha ay culimmadu ku leeyihiin hadday ijmaac ku yihiin iyo hadday isku maandhaafeen intaba labo sidoo kale mu'alifka waxa uu isku dhexdheehayaa aqwaasha culimmada haddii ay isku mar- ay isku maandhaafaan mas'ale mucayan ah isagaana kaaga soo dhex saaraya meesha qowlka raajixa ah oo ay la socoto adiladii lagu raajix yeelay saddex waxaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha ay risaaladani ama kitaabkan uu fariidka ku yahay in mualifkeeda uu juhdi badan ku bixiyey inta uu risaaladani alifayey inuu ka daba tago shubuhaad fara badan oo lagu furay qeybo badan oo ka mid ah masaa-isha uu mualifka kaga hadlay risaaladani isagoona si qanacale uga dhex hadlay gudaha risaaladiisa afar sidoo kale risaaladani ma ahan oo keliya afkaar uu la gaar yahay mualifkeeda waxaa ka qayb qaadanaya sareynta tayadeeda iyo sugnaanshiyaha masaa-isheeda facaweynida maraajicdeeda oo mualifka kitaabkani waxa uu u sugay boqol iyo lixdan iyo shan marjac wax ka badan boqol lixdan iyo shan maraajic wax ka badan oo isugu jira kutub fara badan oo kala fanuun duwan gabagabadii kelimadeyda waxaan kusoo khatimayaa risaaladani intaa iyo in ka badan oo faa'iidooyina ayay mu- ayuu mualifka ku xusay balse intaa aan soo sheegay waa inta keliya ay ishayda gaaban i gaadhay waxaanse kula talin lahaa qofkii aad iyo aad u daneynaya inuu masaa-isha noocaana uu ka gungaadho inuu risaaladani dib ugula laabto isagoo aan rajaynayno halkaa in sha allah baadidiisa uu ka heli doono hada wabillahi towfiiq wasalaamu allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaan nacaw halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم